waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali khilaafka waddanka suudaan iyo waddanka masar ayaa isa soo taraya iyada oo ay wejiyo badan yeelatay is-afgaranwaaga labada waddan ee dariska ayaa isagu sii kululaaday wakhtiga uu jiray maamulka madaxweyne cabdilfataax alsiisi iyada oo laga daneemayo khilaafkaasi qaababka warbaahinta labada waddan ay u qaadaadhigayso arrimaha khilaafka asalka u ah qadiyadaha khilaafka asalka u ah ayaa waxaa ka mid ah arrinta xuduudka saddex geesoodka xalaa'ib iyo shalaatiin iyo sidoo kale khilaafka khuseeya siyaasadda badda cas iyo weliba qaybsiga xisadaha biyaha ee webiga niil ee ay labada waddan wadaagaan dhanka khilaafka xuduudka ee xalaa'ib wasaaradda arrimaha dibadda ee suudaan ayaa waxa ay ergegada qaramada midoobay u fadhiyaa cumar dahab ay ku wargelisay qoraal rasmiya oo dowladda suudaan ka soo baxay in uu u gudbiyo xubnaha golaha ammaanka ahna cabasho rasmiya oo ay dowladda suudaan ka soo gudbisay xuduudka khilaafku ka jiro ee masar iyo suudaan u dhexeeya tallaabadaasi ay qaaday dowladda suudaan ayaa ay muddo dheer ay kolba mar ay soo cusboonaysiinaysay laga soo bilaabo sannadkii kun sagaal boqol konton iyo sideeddii iyada oo dhinaca masarna ay mar walba ku gacan saydhaysay in ay kala xajooto arrimaha xuduudka suudaan ayaa ka hor inta ayna dacwaddan u gudbinin golaha ammaanka toddobaadkan bilowgiisii ayaa waxa ay u yeedhatay safiirkeedii u fadhiyey qaahira cabdilmaxmuud cabdilxaliim iyada oo sheegtay in ay wadatashi la yeelan doonto iyada oo aan sabab xadidan carabka ku dhufanin oo ay ugu yeedhatay safiirkeeda go'aamadii ugu dambeeyey ee ay suudaan ka qaadatay dhanka xidhiidhka masar ayaa waxaa ka mid ahaa in ay ku dhawaaqday in ayna aqoonsanayn heshiiskii labada kun iyo lix iyo tobanka ee dhanka xuduudada labada waddan xadiday iyadoo sheegtay in ay sababtu tahay in uu taabanayo xaqeeda dhanka ku saabsan goobahaasi khilaafka oo haatanna heshiiskaasi uu siinayo waddanka masar balse wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka masar saamix shukri ayaa toddobaadkii hore dabayaaqadiisii sheegay in sababta suudaan ay ugu yeedhatay safiirkeeda u fadhiyey magaalada kaahira in ay la xidhiidho khilaafka xuduudka ee xalaayib iyo shalaatiin dhankooda dowladda masar oo xalaayib iyo shalaatiin ay gacantooda ku jirto ayaa waxa ay ku dhawaaqday muddo bil laga joogo in arrinta khilaafka xuduudka ay golaha ammaanka geyni doonto iyagoo ka dhisay goobta khilaafkaasi boqol guri sidoo kalena ay ka oogeen khudbaddii jumcada sidoo kalena barnaamij telefishinna halkaasi laga soo daayey iyadoo laga sameeyey goob ugaadhsi iyo sidoo kale weliba goob ay biyo xidheen ka sameeyeen oo lagu xidhayo biyaha daadadka is-afgaranwaaga qaybtiisii kale ayaa waxa uu khuseeyaa webiga niil oo suudaan iyo masar ay wadaagaan iyadoo heshiisya wakhti hore la gaadhay ay siinayso dalka masar xisooyin dheeraada sababtoo ah waxa ay masar ku taalla goobta uu ku dhammaado webigaasi halka dowladaha kale qaar ka mida oo ay ka mid tahay dowladda etoobiya ay diidan yihiin arrintaasi iyaga oo codsanaya in maadaama wakhti dheer heshiisyadaasi ay ka soo wareegeen in si cusub wadahadal looga gala arrimahaasi halka dhibku uu ka jiro ayaa waxa ay tahay in ethoobiya oo ah waddanka uu ka soo bilowdo webiga niil in ay haatan biyo xidheen weyn ay haatan samaynayso taasoo dareen gelisay waddanka masar inay saamayn ku keeni karto xisadii biyaha niil ee dalka masar soo gaadhi jirtay wadaxaajoodyo arrimahaasi laga yeelanayay ayaa waddanka masar waxa ay codsadeen in suudaan ayna ka soo qaybgelin oo ay ku koobnaadaan wadaxaajoodkaasi etoobiya iyo waddanka masar balse etoobiya ayaan dhankooda arrintaasi oggolaanin iyaga oo ku macneeyey in suudaani ay udubdhaxaad ka tahay arrimaha wadahadalka biyaha niil iyo sidoo kaleete biyoxidheenka waddanka etoobiya masar iyo suudaan ayaa wakhtiyadii horeetee ay siyaasadoodu isu dhoweyd balse wakhtiyadan dambe labada waddan ayaa dareen colaadeed uu soo kala dhex galay iyada oo uu dareenkaasi si guud u jiro ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dhanka suudaan ay ku soo baxayaan in suudaan markii ugu horreysay wakhtiyadan dhow ay sheegtay in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ka midaysan yihiin waddanka masar iyo waddanka ereteriya ay haatan ka soconayaan xuduudka ay la leedahay suudaan waddanka ereteriya si gaara gobolka kasala suudaan ayaa dhankeeda ku dhaqaaqday si deg dega in ay ciidamo u soo dhoobto xuduudkaasi balse dhankiisa guddoomiyaha gobolka kasala aadam jamaac ayaa sheegay in ayna jirin wax dhaqdhaqaaqyo ciidana oo xuduudka haatan ka socda balse uu sheegay ciidamada dheeraadka ee waddanka suudaan ay soo dhoobtay gobolka waxa uu ku macneeyey inay tahay keliya diyaar garow waddanka suudaan u qaadanayo badda cas ayaan iyaduna ka madhnayn khilaafkaasi iyada oo imaatinkii madaxweynaha waddanka turkiya rajab tayib erdogan uu yimid waddanka suudaan ay dhalisay cadha ay qaadeen waddamada sacuudiga masar iyo imaaraadka ayna ku magacaabeen arrintaasi oo ay suudaani ku dhaqaaqday inay tahay arrin khayaamo weyn saansaanta khilaafyadaasi ayaa sidoo kaleete waxa ay ka soo muuqdeen xidhiidhyada gobolka iyada oo madaxweynaha waddanka ereteriya asyaas aforki uu isagu maalin dhow uu booqasho ku tegey magaalada kaahira ee waddanka masar halka hogaamiyaha sare ee ciidanka suudaan uu wakhti aan fogeyn isaguna booqasho ku tegey waddanka ethoobiya taasoo laga akhrisan karo jiritaanka culaysyo siyaasadeed iyo kuwo ciidanba
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali